haweenkan barkacayaasha ee ku nool qaar kamid ah kaamamka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa si isku tashi ah u nadiifiya goobaha muhiimka ah ee danta guud ee magaalada beledweyne qaar kamid ah haweenkan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey sababaha ku kalifay inay nadiifiyaan goobaha danta guuda iyagoo maamulka gobolka hiiraan ka codsaday in agabka nadaafada lala soo gaaro waxaan ku noolnahay kaanka gabooyaha waxaawaa meelahaan hahaaqnaa qashinkan gurbinaa maaragtahay meesha oo buundada iyo meeshii oo nadaafada ay u baahan tahoo dhanaan ka shaqaynaa buundada iyo meelahaasaan ka shaqaynaa nuur xawaadaan ka shaqaynaa meeshaoo qashin yaaloo dhan iyo kaanka iyo meel kasta meeshii qashin yaaloo dhan baan ka shaqaynaa waxaan maaragtahay ku hagaajino ma hayno farahayna iyo jawaanahaynana ku xaabinaa marka saasaa jirto dowladda hoose waxaan ka codsanaynaa inay fargeedo iyo wixii wax lagu qaadaa iyo wixii wax lagu hagaajina oo nuurka kusoo saaray ayna siido shaqada waxaan nagu dhaliyey ina maaragtahay aradu ay kala daasan tahay ay sidu sidii hore ayna ahayn oo wixii qashina magaalada magaaladayna ay tahay oo wixii qashinahoo maaragtahay meel yaaloo dhan nuurkeedina soo saarna aan rabno wixii lagu qaadaa iyo magacayga waa kalsoon xaraar cadow waxaa deganahay gabooye wan waxaa ka shaqaynaa nuur xawaad ilaa iyo daraawiishta cidna ma taakulayso dowladda ma taakulayso haayid kaleetana ma taakulayso waxaa ka codsanayna dowladda dhexo na siiso qalabkii lagu habaynaayay gaarigacanyo badiilo fargeedayaal annagana shaqadaas aa sii wadno annagana isxilaqaana shaqada u qabanaa cidna ugu taakulaysana ma lahan dowladda hoose xagka taa ka codsanayna aan qalabkii lagu habay lahay ay noo keento toban iyo shan sana waa degannahay kaamkaanu barkacyaala nahay waa isxildhaannay qalbkaan shaqo waaynay oon shaqadii kaamkii shaqo ka waaynay xaaqimo iyo waxaan qaadanay qashin qashinkaanaan qaadanay saan shaqadoon u noqonno oo nafad bacdi aan soo xaaqnay ilaa suuqa ereyga oo is arag suuqa ereyga taqaaniin ilaa dabageed ilaa suuq daraawiishta ilaa wax ankasta laamiga waa xaaqnaa annaga oo gaajo inoo geysay maasha allah waryahayna xawluul anayaa noo imaatay oo nala kaalmaysay oo annagoo mal xaaqayna noo timid magaalada soo celinay biracdiyaa aragnay qashinka aragnay annaga shaqadoonaan bahayn waa iska xaaqaaqanay oo loo keena waxaan ku qabsan lahayn shaqadan badiilkii sida baadiyaashii sida garaafadkii gacmaha la gashanaya waa dayacannahay ilaa moogtahay annaga waxaan baahana annagoo xaarka iyo qashinka waxaas gacanta ku jirno baahi noo goyd goobaha ay nadaafadda ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah buundada nuur xawaad suuqa xoolaha daraawiishta iyo suuqa qudaarta oo ku yaala xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne